barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah taariikhduna waa laba iyo labaatanka bisha disembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno dood ku saabsan xiriirka ka dhexeeya suxufiyiinta hay-adaha amniga iyo garsoorka
aan ku saxe maxamed oo barnaamijkuna waa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo xadda ah aad dhegaysan jirteen goordhow ayaadna maqli doontaan qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah kaalimihii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
madaxweynaha dalka afghanistan ashraf gaani ayaa u muuqday inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii sebtembar kadib markii ay guddiga doorashada maanta ku dhawaaqeen natiijadii doorashada kadib bilooyin la isla dhex marayay eedeymo ay dhinacyadu isu jeedinayeen oo la xiriiray musuq maasuq ayay ugu dambeyntii guddiga doorashada sheegeen in gaani uu helay konton dhibic afar iyo lixdan boqolkiiba natiijadaas oo ka dhigan inuu ka badiyey ninkii sida aadka ah ula tartamay cabdalla cabdalla oo uu guddigu sheegay in uu helay codad dhan sagaal iyo soddon dhibic laba iyo konton boqolkiiba cabdalla cabdalla ayaa markiiba ku dhawaaqay inuusan aqbali doonin natiijada oo uu guddiga u gudbin doono ashtakadiisa la xidhiirta sida uusan ugu qanacsanayn natiijada soo baxday hogaamiyaha waqooyiga kuuriya ayaa kulan la qaatay saraakiisha sarsare ee ciidamada dalkaasi waxaanuu kala hadlay in la ballaariyo awoodda ciidamada militariga ee dalkaasi siday ku warramayso wakaaladda wararka dalkaasi u faafisa ee k c n a maanta oo axada tani ayaa sii kordhinaysa walaaca laga qaba in waqooyiga kuuriya ay dib ugu laabato cadaawadeedii kala dhexaysay washington kiim ayaa shir guddoominayay kulankan ballaaran ee ay yeesheen xisbiga guddiga ciidamada ee xisbiga shaqaalaha dalkaasi taladiisa haya si loo kobciyo tayada ciidamada qalabka sida sida siyaasadda iyo weliba cudud ahaanba waxaa sidoo kale laga hadlay arrimo muhiimad weyn u leh oo ku saabsan hagaajinta guud ee difaaca qaranka iyo arrimaha asaasiga u ah joogtaynta horumarinta awoodaha militarigu u leeyihiin inay isdifaacaan sida ay ku warramayso wakaaladda wararka dalkaasi wakaaladda ayaan sheegin goorta uu kulankani dhacay iyo wax lagu go'aamiyey waqooyiga kuuriya ayaa dejisay wakhti kama dambays ah oo ah dhammaadka sanadkan kaasi oo ay u qabatay in maraykanku uu ku bedelo waxay ugu yeertay siyaasadda cadowtinimada ku dhisan iyadoo ay jiraan carqalado ku iman kara dadaalada la doonayo in lagu dhammeeyo barnaamijka hubka nukliyarka ee waqooyiga kuuriya islamarkaasina dalkaasi lala galo heshiis nabadeed oo waara
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti ku yahay cabdi cabdulaahi cabdi oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso islamarkaana hal abuurkiisa suugaaneed ku wacyigeliya dhallinyarada sidoo kale wiilkan dhallinyarada ayaa ka waraysanay caqabadaha uu kala kulmay inta uu waday hal abuurkiisa wandhawaha waa mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha idaacadda iyo ummadda soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan kala qayb galo barnaamijka galabtay maansooyin aan tiriyey oo aan anugu leeyahay kolkaas oo aan doonayo inaan ugu soo talagalay barnaamijka galabta wax kale igumaynan dhalin markii ugu horreysay yacnii sababo ila soo gudboonaaday yacnii waxyaala mataqaanaa ila soo gudboonaaday markii ugu horreysana waxaan tuuri jiray maxaa la dhahaa gabyada nooca loo yaqaano afareyda saa darteed waxaan isku dayay inaan tiriyo maansooyin haba kala duwanaadaan waayahay waxaad iga wartaa marka maadaama aad tarin jirtay afarleydii afarleydii macaqabada kaaga yimi baa jira oo aad iskaga dhaaftay oo aad dhankaas gabayada aad u leexatay way jiraan haa waxaan yacni waxaan u qaatay afarida iyo waxyaalaha mataqaanaa saas yacni gabyada jacaburka iyo afarida iyo mataqaanaa waxyaalaha gaagaaban badanaa waxay waxay la ekaatay mataqaanaa yacni wax odayaasha u gaar ah oo kaasaa darteed waxaan isku dayay inaan tiriyo maansooyinka yacni dhalinyarada dhiirigelinta sida yacni hooyooyinka yacni hooyada yacni waxaan kaga hadlayo waxyaala noocaasa baan jeclaystay inaan tiriyo maansooyinka iyo gaaraarada iyo saa nin dhalinyaro a baa tahay maxaad ku dooratay inaad gabyaa noqot oo aad mxuu ahaye aliftid oo aad qodhid maansooyinka qeybaheeda kala duwan waxaad ii sheegtay inaad hooyooyinka gabay ka samaysay dhiirigelinta dhalinyarada oo kale wadaniyadda marka maxaa kugu kalifay baa isodhan ka dhaha cabdaleh wax igu kalifay yacni inaan hal abuurkay qof walba yacni hibada bogsiyey ma aha inaa yacni la aamustid saa darteed waxaa u kaliftay inaan maxaa la yidhaahdaay aan dadka la wadaago inaan yacni mataqaanaay waxa kaloo aan jeclahay oo mataqaanaa badanaa fafareydkayga ah public speakinka waxa loo yaqaana ama dadka inaan ka hor hadlo yacni taasaana muhiimadda ugu weyn oo yacni ugu kaliftayna waa middaas iyo inaan yacni garaadkayga ama mataqaanaa wixii ila wanaagsanba la wadaago dhallinyarta intaad tirinaysa hal abuurkan ama afarleydan ma jiraan caqabadihii kugu waaweynaa ee kusoo maray intaad ku guda jidhay ee hal abuurkaaga sax way jiraan haa maxaa la yidhaahday caqabadaha ugu waaweyn waxaa jira yacni badanaa waxaan jeclahay ma jecli inaan yacni waxaa anugu waxaan jeclahay yani markaa wax sameeyo inaan notiis sameeyo ama dad ogeysiiyo saa darteed aan la socodsiiyo marka waxaa la kulmaysaa dad badanoo yacni positive ah dad badanoo positive iyo dad negative ah saa darteed yacni waxaa arkaysaa dad kurdhiirogeliya iyo dad maxaa la dhahay ku dhahaa waxaan waa waa hora laga baxay maxaa la yidhaahday amba wuxuun cusubla ima waxaan iska bahalkii ma aha yacni wax laga fiican yaha weeyaan baa lagu dhahaya yacni suugaantaada yacni amba waxaa yacni samaysid amba wixii kuu cusub oo yacni adig kula fiican oo kula gudboon dad waxaa jira maxaa la yidhaahday khaladkaaga fahmaya oo dhahaya yacni waxaan waa reer baadiynimo waa laga soo gudbay waxyaalo noocaas waa weeraartay isdeji camal ku dhahaya
wacyigelinta dhalinyarada oo kale sidee dhalinyarada ku wacyigelisaa run ahaantii yacni waa jeclaha dhalinyarada yacni inaan arko ama qof fiican ama qof lagu dayan karo saa darteed yacni waxaan ku wacyigeliyaa dhalinyarada mataqaanaa waxyaalaha badankood marka yacni waxa ugu badan yacni jeclaha waan kala hadlaa waxa weeyaan wadaniyadda ama dhulka waxaa jira dad badana marka dhulka wax ka weydiisay ama soomaaliya wax ka weydiisay taariikhdeeda aan si fiican u garanayn saa darteed yacni wuxuu kuleeyahay nin soomaaliya maxaa qof yacni haddaa wax weydiisay ama nin dhalinyaraha wax weydiisay soomaaliya waxa afaara la soo qaadqaadid soomaaliya wuxuu kuleeyahay afrika oo dhan wuxuu kuleeyahay ilmaha lagu korsadaa saa darteed yacni wakhtiba ha iska sii gelin afrika iyo soomaaliya iyo waxyaalaha noocaasa ee maxaa la dhahaayey dantaada yacni intaa inta yare yacni secondariga ama dhiganaysa ama iskuulkaaga jaamacadaada ama meelkaaga ka aade yacni intaas isku day inaa nolol ku noolaatid baa lagula talinayaa badanaa marka dhalinyarada waxaad ku wacyigelisaa inay dalkooda jeclaadaan iyo wadaniyad sax waxaan ku wacyigeliyaa wadaniyadda inay dadko dalkooda iyo dadkooda wax u qabtaan mustaqbalka amba jeclaadaan saa darteed yacni ana ugu sheegaya af soomaaliga caadiga yacni hadalka caadiga bulshada amba suugaanta ugu sheegaya iyo haalabuurka sidoo kale waxaan kala hadlaa tahriibta iyo burcbadeednimada iyo maxaa la dhahay waxyaalaha noocaasa oo mar aan ugu sheego suugaanteeda amba aan ugu sheego afka bulshada oo caadiga af soomaaliga caadiga maxaa la yidhaahday sidaasoo kale qabyaaladda iyo maxaa la yidhaahday waxyaalo badan oo aan mataqaanaa dowladnimada ama kasoo horjeeda maxaa la yidhaahdaa yacni dhallinyarnimada inay kugu kalifto ayaan kala hadlaa way bal waxaad iga wartaa sidaad dhallinyarada ku dhiiragelisid iyo sugaantaada maxaa ka mid ah waxaa ka mid a dhallinyarada yacni waxaan ku dhiirageliyo sugaanteeda oo yacni maxaa la yidhaahday aan dalka u tiriyey oo yacni dhallinyarta kula hadlayo haa wadaniyadda ah sida badanaa mataqaanaa mid aan u tiriyey sugaan maase waxaa jirta aan u tiriyey dhallinyarta ka tegaysa wadankooda amba tahriibaysa yacni haddeer waa anig ku lahaa afrika lagu ilmaha lagu korsadaa badanaa ereygaa dartiis yacni muhiimadda haa dhallinyarada ay isticmaalaan saa darteed waxaan idhaahday ninka dhoofayow joog dhulkaagaad ku tahay dhalad mar haddaad dhallaan tahay dhimirkaagu taam yahay ha u geynin dhiigga niman dhaxal u yeesheen ninka dhoofayow joog maalin baad dhagraysaa dhaldhalaalka meel kale uga sii dhabbaysaa sidii inaad dhexlayso ou yahay dhulkaagii ninka dhoofayow joog da'yartiyo dhallaanka iyo dhuuxa soo koraayana ha u horseedin dhibaatada ninka dhoofayow joog oraahdaydan dhabu maqal ha u garan dhaliil iyo dhibaataan ku talagalay ninka dhoofayow joog dhulkaagaad ku tahay dhalad waxay ka turjumaysaa maansadatan yacnii mataqaanaayey ereyga yacnii ereyga ugu weyn waxbaa kalifay yacnii ereyga igu kalifay yacnii waa afrika baalimaha lagu korso afrika yacnii haa ereygaas ayaa igu kalifay saa darteed yacni waxaan ka tiriyey maansadah oo yacni aan uga hadlay yacni ninka dhoofayow joog yacnii dhulkaaga yacni ma fiicna mar walba inaad dhulkaaga ka tagtid yacni ingiriis iyo talyaani iyo yacni waddan aan u dhalan yacni aa ku joogaysid waraaq amba maxaa la yidhahdaa basaboor amba sharci yacni ha inaad yacni dhallinyaranimada ku geyso maaha yacni mar haddaad dhallaantahay dhimirkaagu taam yahay yacni haddii caqligaaga ma garanaysaa uu taam yahay ma aha inaad yacni ka tagtid waddankaaga saa darteed waxaan idhaahday da'yartiyo dhallaanka iyo dhuuxa soo karaayana ha u horseedin dhibaatada yacni jiilka soo kacaya ma aha inaa u horseedin dhibaato iyo maxaa la yidhaahdaayy wax mustaqbalkooda waxyeelaynaya wakaasa anigu oo yacnii ma garanaysaaye dhallinyarada waxaan kaga wacyigeliyaa yacni badanaa mataqaanaa mararka qaarkood yacni markaan ku kulanno meelaha amba madxafa ahaato amba xaflada ahaato amba yacni meelaha mataqaanaa badanaa meel walba ay dhallinyarada isugu timaado waxaan jeclahay inaan yacni la wadaago amba yacni haddaan si walba aan u fahansiin karo markay ugu yar tahay oo aan yacni uga sheekeeyo taarikhda waddanku soo maray ama maxaa la yidhaahday yacni yacni soomaaliya waxay ahaan jirtay ama waddanku wuxuu ahaan jiray saa darteed yacni ma aha yacni haddeer hadday wax yacni wakhtigu hadduu xumaaday ma aha waddankana in la xumeeyo waddankaaga la caasiyo sababtoo ah waxaan hubaa maanta yacni haddaysan dhici lahayn aysan horta waa dhacday laakiin haddaysan dhici lahayn burburka dowladnimada yacni inaysan soomaaliya maxaa la yidhaahdaayey ay yacni haddeer waddamada adduunka ugu sarreeya ay ku jiri lahayd saa darteed ma aha yacni markii yacni ma aha marka mataqaanaay yacni waan ka soo kaban karnaa haa yacni adigi adigu waa inaad ku xisaabtantaa inaad tahay ubax waddanka mar aad tahay yacni mustaqbalka madaxweynihii mustaqbalka saa darteed ma aha inaa yacni waddankaaga cay oo aad tiraahdid waddan hebel baa ka fiican waddan yacni hebel baa ka fiican saa darteed waddan hebelba wiil adig ku la-eg baa yacni madaxweyne ka ah amba sagaal bilood ku dhashay aan waxba kaa duwanayn saa darteed waddankaaga inaa caasid maaha wari dhammaantii dhalinyaradu markaad u sheegto ee gabaygan aad tirisay hal abuurkaa ka mid ah oo wadaniyada ku saabsan maxay kuu sheegaan ma kaa qaataan mise hadallo kale oo munaasab ahayn bay qaarkood ku dhahaan sax waa waa su-aal dadku isku mid ma aha oo maxaa la yidhahday waa jiraan yacni haddaa masalan marka ugu yar tahay yani haddaa tusaal ahaan sawir soo dhigtid amba facebooka sawir soo dhigtid maxaa la yidhahday ama meel mataqaanaayey lagu yacni haddaa tusaale ahaan aad soo istaagtid meel public ah yacni waa jiraan dad bositifa iyo dad negatifa saa darteed maxaa la yidhaahdaay waxaa la kulmaysaa yacni dad ku dhiirigeliya oo kuwaaniya oo maxaa la yidhahdaay saatan kusii wad ku idhaahda oo maxaa la yidhaahdaay ku dhahaya yacni waad fiican tahay maasha allah yacni iyo dad ku dhahaya mataqaanaay waxaaniyahow saan marka hore ku sheegay waxaaniyahow waa wax laga soo gudbay waa wax laga soo baxay saa darteed ma aha inaan waxaad dib ugu noqotid waxaan dadkii hore mataqaanaayey dowladnimo iyo waxaas iyo iskadaa dadkii hore iyo jaahiliin bay ahaayeen saa darteed baa yacni waddan lagu dagaalamayay iyo dhul iyo marka way jiraan yacni dad mataqaanaayey ku dhiirigelinaya boqolkiiba boqol saa darteed dadka mataqaanaayey dhiirigeliyana waan jeclaha run ahaantii oo yacni wax kale kuma jecli yacni way jiraan dad caqli leh oo maxaa la ydhahay ku dhiirigeliya saa darteed waan jeclahay boqolkiiba boqol dadka dhiirigeliya kuwa kalena yacni xuma adeegyada maxaa la yidhaahday yacni jecel mataqaanaay waxaan yacni amba xaasidnimaha ka ahaato yacni horumarka gaadhasid ha ku diidanaadaan ama yacni wadanacayb iyo ha ka ahaato caqliyari iyo maxaa la yidhahday wax kale kuwaasna waxba kama soo qaado marka yacni waan haba aan matuura waan dhaafaa gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay hibada iyo hal abuurka oo dhegeystayaal si toos uga dhegeysanaysaan idaacadda v o a cabdallah wax rabaa oo kale inaan ku weydiiyo ma jeceshahay inaad heer mustaqbal aad ka gaadhid ee hal abuurkaaga ku saabsan dhanka gabayada iyo sugaanta iyo curinta maasooyinka waan jeclahay haa sababtoo ah yacni wax yacni mataqaanaay waxaan jeclaha inaan mustaqbal ka gaaro heer yacni wanaagsan ama maxaa la yidhaahdaa ay noqdo shaqsi ka dhex muuqdo bulshada saa darteed yacni waa waxa ay u kaliftay inaan yacni amba tv soo istaago amba idaacad ka hadlo maxaa la yidhaahdaa inaan la wadaago ra'yigayga dadka saa darteed waa waxaan ku faraxsanahay marka waxaan leeyahay badanaa dhallinyarta mataqaanaayey hal abuur kale amba maansooyinka amba afarida tuudha yeesan yacni suugaantu ma aha yacni wax dhayaldhayal ah yacni waxaan mala yacni yeesan u qaadan ee yacni hala yacni ra'yigooda hala wadaagaan bulshada maxaa kaloo ka mid ah hal abuurkaaga oo aad nala wadaaga ka dhaca cabdalla hal abuurkayga waxaa ka mid ah run ahaantii maansooyin badan ayaan tiriyey waxaan yacni haddeer xifdisanahay wax mataqaanay database uga xareys amba aan yacni qoray yacni laakiin waqti hore ahayd laakiin aan yacni imika waxaan ka xasuusto yacni waxaa jira mataqaanay maanso aan u turiyey hooyo maadaama ay jiraan dhalinyaro badan oo caasiyeena saa darteed markaa mataqaanay waxyaalo badan aragtid aa la yaabisid maansada tanna wax kale ma ahan yacni kalgacal iyo laxaw iyo mataqaanaa jacayl aan u qabo hooyaday iyo hooyooyinka kale soomaaliyeedba dhallinyaradana waxaan ku dhiirigeliyaa inayn la ilaawi karin hooyo maadaama ay tahay yacni waddadii adduunka a u soo martay yacni waddada mataqaanay adduunka dhan iyada iyo amri ilaahay baa kusoo martay ifka dhanha dhallinyaro badan oo maxaa la yidhahday waaridkood caasi ku ah amba markii yacni hadalka yacni ku jigraara amba markay ugu horrayso loo yeero mataqaana ama hooy kaale ay tidhaahdo yacni maxaa iga rabtaa marka dhallinyarada kalena waxaan leeyahay waaridkood waaridka baariha loo noqdo waaridka baariha loo noqdo boqolkiiba boqol weliba hooyada maansada waxay u kaliftay inaan dhallinyaro badan oo arkay waarid caasiya gaar ahaan hooyada aabbaha haba ka baqaan hadduu doono yacni waa nin iyo ninbay si markii loo eego oo yacni wuu la xisaabtamaya laakiinse hooyadu mataqaanay maadaama ay maadaama ay sagaal bilo caas ku jir adduunka markuu yimaadan caasinayo waa waa wax wallaahi in adag maansada waxaa ka mid ahayd waxaan idhaahday inay hooye nuur tahay nimco eebba bixiyiyo nasri iyo barwaaqiyo naruuraday adduun tahay nuurka dadka la saariyo nebigii wacnaa iyo noo sheega ambiyadii balse waxaa nasiib daran damanaha warmoogaah iyo damiirlaawahan garan lilaahi waxaan qirayaa inay hooyo luul tahay oo lama helaan tahay lu'lu iyo marjaan tahay ilaahaygi i askumay markii uu i oomayey iga dhigayay aadame meel kale kamaan iman halka noogu adeegtiyo arxaankeeda wacaniyo uurkeedan ku askumay kolkii aan dunida imi anoon dooda garanayn duqsigana isdhihi karin tii ii dadaashaay dadka tii iga xigtaay irbaddii dantaydiyo dawadeedu ku jirtaba middii ugu duraysaay kolkii irbaddii dantaydiyo dawadaydu ku jirtaba middii ugu duraysaay dadka tii iga xigtaay intaan dunida nooliyo haddaan kaa dameeyaba ducaan kaala haraya dhallinyaroy waxaan leeyahay hooy dhallinyaro waaridka baariha loo noqdo gaar ahaan hooyada hooyada nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuu ka hadlay saddex jeer hooyada baa xaq u leh marna aabbaha gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay arrimaha marka laga yimaado wacyigelinta dhallinyarada iyo sugaantaada maxaa fareyna oo aad oran lahayd dhallinyarada xilligan ku dhagaysanaya sax waxaan dhihi lahaa yacnii laba waxba waan kala dardaarmi lahaa oo yacnii hadeer aan hadal hayni marka koowaad horta waaridka baariha loo noqdo waaridka baariha loo noqdo marka koowaad waxaan leeyahay weliba hooyada si aad iyo aada baan ugala hadlayaa waxaan leeyahay hooyo baariha loo noqdo yacnii waa waddada keliya adduunka a u soo martay saa darteed yacnii hooyadu waa lama huraan waxaan kala hadlayaa dhallinyarta soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan waxaan leeyahay qabyaaladda waxa layihahdo wax fiican ma aha waa fayris qabyaaladda halaga fogaado wax laga fogaado dhiirigelinta iyo maxaa layidhahdayy mataqaanay dalkaaga inaad jeclaatidna run ahaantii wallaahi ma aha yacnii waa waxaa dadka dheer tahay waana wax wanaagsan saa darteed waxaan leeyahay dhulkaaga yacnii meel la dhaafsiisan karo ma jiro sababtoo ah yacni meesha tagtid adduunka yacnii inta yare aad joogtid mataqaanaa yani haddaa markay ugu badan tahay asbuuc joogtid yacni waa meel aad ku joogaysid mataqaanaa lacag ama baasaboor ha noqoto ama si kale ha noqoto mar uunba run wax si kasta haddii loo sarbeeb lacag baa ku joogta dhul aadan lahayn saas darteed nimcada dhulkaaga taalla inaad ka tagtid maaha dhulkiina hala joogo yacnii dhulkaaga wax la dhaafsiisan karo ma jiraan
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaa toddobaadkani kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii hibada iyo alabuurka oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda v o e anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa barnaamijka idinla socodsiinayey intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay yuusuf aad buu u mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaara nuur xasan bukhaari mahadsanid maxamed kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha horyaalka premier leaga ingiriiska ciyaaro xiise leh ayaa dhacay shalay galab iyo xalay tii ugu xiisaha badneedna waxa ay xalay dhex martay kooxaha manchester city iyo leicester city waxaana saddex iyo hal ay guusha ku raacday kooxda manchester city goolashana waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda rayaad mahares ilkay gundoan iyo ciyaaryahan gabriel jesus goolka lester ayaa la hormartay waxaana u dhaliyey daqiiqadii labaiy labaatanaad ciyaaryahan jemi vardi waxaa guushaasi ay u suuro gelisay manchester city inay hal dhibic oo keliya usoo jarsato lester oo hadda ku jirta kaalinta labaad manchester city waxay ku jirtaa booska saddexaad ciyaarihii kale ee dhacay everton iyo arsenal barbaro goola la-aanaha ayay ku kala baxeen shalay galab waxaana ciyaartani markii ugu horeysay kooxda layliyey macalinka cusub ee arsenal tababare arteta arteta ayaa horey ugu soo ciyaaray arsenal isagoo welibana kabtan usoo noqday sidoo kale waxaa qeybta fadhiga garoonka fadhiyey tababaraha cusub ee kooxda everton carlo angelotti hal toddobaad kadib markii angelotti laga soo ceyriyey kooxda napoli ayaa loo dhiibay xilka kooxda everton ciyaarihii kale banley hal iyo eber ayay dirtay bournemouth aston villa waxaa ka badisay southampton oo ku garaacday saddex gool iyo gool shevel united hal iyo eber ayay ku martay kooxda brighton newcastle hal iyo eber ayay dirtay crystal palace halka wolfs ay laba gool iyo gool ku qabatay kooxda norwich galabtana waxaa dhici doonta ciyaar dhex maraysa goordhow kooxaha manchester united iyo watford ciyaartan oo ka dhici doonta garoonka watford tottenham iyo tababare morino waxa ay fooda dari doonaan chelsea waxaana ciyaartan oo ka dhici doonta garoonka tottenham ee magaalada london heesaheeda gaarka ah uu yahay tababarihii hore ee chelsea hose marino oo hadda leeliya kooxda tottenham waana markii ugu horeysay labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada london ay fooda isdaraan iyadoo tottenhamna uu macalin u yahay hose marino chelseana waxaa wata laacibkoodii hore frank lambert la arki doona natiijada kasoo baxda sbain waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan horyaalka laliga kooxda barcelona ayaana hogaanka hadda qabatay markii ay shalay afar gool iyo gool kaga badisay kooxda deportivo alaves ciyaaryahan leonel messi ayaana dhaliyey mid ka mid ah goolasha goolkaas oo ahaa kiisii kontonaad oo uu dhaliyo sanadkan saddex ka mid ah goolashana waxaa baasay louis suarez oo isna ku lahaa afarta gool ee la dhaliyey mid ka mid ah oo ahaa rigoore labada kalena waxaa kala dhaliyay anton graceman iyo arturo vidal kooxda sevilla ayaa iyana laba iyo eber dirtay real mayorka via real hal iyo eber ayay kaga badisay kitev halka valencia iyo real vayadoid ay ku kala baxeen barbarac gool iyo goola ciyaaraha spain ee maanta dhici doona real madrid caawa ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa waa magaalada madrid kooxda atletic bilbaw celtavigo iyo leventa ayaa is arkaya caawa galabta goordhow ee sideed daqiiqa kadib waxaa is arkaya leganes iyo sbanyol osasunana waxay galabta la ciyaari doontaa kooxda real socieda horyaalka talyaanigana haddii aan fiirino ciyaaraha ciyaarihii dhacay shalay iyo xalay inter milan ayaa kusoo laabatay wadadeedii guulaha markii ay afar iyo eber ku garaacday genoa laba ka mid ah goolasha waxaa u dhalayay romelo lukaku oo weerarka ka ciyaara udanesna waxa ay laba iyo hal kaga badisay calary oo ka mid ahayd kooxaha laga yaabanaa xilli ciyaareedkan islamarkaana kaalimaha hore iyadoo aanan lifleyn soo gashay laakiin udanes oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya ayaa laba iyo hal ku garaacday shalay galab torinona waxaa ka badisay sbal natiijo aan la filin ayay iyana ahayd maadaama sbal ay ka mid tahay kooxaha hoose goor dhowna waxaa soddon daqiiqa kadib dhici doonta ciyaar dhex mari doonta kooxaha ac milan iyo weliba kooxda atalanta atalanta waxay ku jirtaa kaalinta afaraad aan iraahda kaalinta lixaad halka milan ay ku jirto kaalinta tobnaad ciyaartan oo ka dhici doonto garoonka kooxda atalanta ayaa milan ay aada u dooneysaa inay badiso maadaama ay kulamadii lasoo dhaafo afartii kulan ee lasoo dhaafo aanan laga badanin parma iyo bresia ayaa iyana ka mid ah ciyaaraha dhici doona galabta leje bolonia ayay la ciyaari doontaa caawana napoli ayaa waxa ay booqan doontaa kooxdaas swallow dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
waa tahay codkaasi idin soo gaaraya waa fanaanadii maryan mursal
heestaasi indhaca shaq way ku luqaynaysaa fanaanada maryan mursal ciise ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo uu noo soo saaray maanta bashiir abiikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
man cuno wana barisade